anu qarsaab baan ahay weli xisbi iyo hawl uma joogeen dadkaa reer boro sidii nabadda ay u wada ilaashan lahaayeen siday wax u wada cuni lahaayeen siday biyaha wax u wada cabi lahaayeen siday nabadda uga shaqayn lahaayeen siday ubadkooga iskuullada u wada dhigan lahaayeen ya ayaan ka shaqaynaya taa ninka igu soo farageliya damca inuu wax ka dhaqdhaqaajo ha waxba aniga dhulkaygaba yaalaan waan iska celinaya ninka taa soo farageliya burco oo ay ree burcnay kula socdaan ay kula shaqaynayaan marka taa lagu biyaacab maanta guddoomiy ee muxuuaha murashaxii xisbiga ucud jamaal cali xuseen oo koox hogaaminaya ayaa aanu ogaanay xalay waxaanu kaga hortagnay annagoo magaalada waxyaalo ka shidaal qaadanayna sheekh baan kaga hortagnay anigoo odayaashiisii xidhayaashiisii wada waxaanu ka gaadsiinay ilaa war magaaladu sidaad moodaysa maaha waanad kusoo duusho burco waa laga shaqeynaya dadkii waa la heshiisiinaya waa lagu dhex jiraa oo shaqo badan maalintii halkan joogay runtii ilaah baa lagu mahadiyaa iyo dadka jooga reer burco oo runtii dad niyadsana oo dad haddii la isgaadhaba la heshiin karo ama heshiin karo ah maana magaalada la diidaya wudo ahlan wasahlan baan kuwada kolkaan ogaaday aan arkay in aan qiimeeyey tirada meesha maraysa ayaa waxaan sidhi wallahi waxaa la rabaa malaha dee in lagu dad samaysto oo waa dadoon iyo kacdoon iyo sawir kale oo muujo deedna waxaan idhi waagi xasuustaa maaha gal oo taa magaaladiia wixiise ka dhaca talileg hadday ka dhacdo ada ka mas-uula tobaneeye gaadi oo ayaa daba socday iyo isagii xafiiskiisi bay tegeen wuxuu yidhi magaalada waa lanoo diiday hase yeeshee reer burcaa ka diiday way soo jiideen buuri waxaan leeyahay waxba geedka ha ku xoqanina idinkaga baabiin mayso sumcadi idinku kordhi mayso reer cudow sumcadii idinku kordhaysa kolba meelaad istidhaahdaan foolkaana ka kiciya ama miina dhiga waxba idinkuma kordhiya kawaantooba oo sida loo kaambeyn garayay nidaamka barta faysal cali waraabe iyo jamaal cali xuseen ilma cali weeyaan labaduba dhowr shay bay walaalka yihiin malaynta oo doroska iyo miisaanka siyaasadda waxay ka yihiin walaalo af soomaaliga iyo erey bixintana walaalay ka yihiin carabka iyo iyo camalkana walaalay ka yihiin wuxuu yihi ama markaygii horeba ooyey ayay weylina igu joogsatay si oo xisbiga oo faysalo leeleelayo ayuu jamaallo kusoo kordhay horta waxba kuu kordhi maayaan ogo waxba kuma kordhinaysa waxaan se leeyahay isagiyo keyrkiiba siyaasadda sidaa maaha waa ku soo dhacdeen ya baasha oo loo dhasha ayaan umalaynaya hadalkay waa kusoo ku dheeraan maaye wakti cambain ma joogno wakti doorasho ma joogno waxaa igu kalifay kamaan daba hadleen reer burco waa lana hor joogsaday reer burcaa jiiray oo diiday buuri ereyga igu kalifay ya af soomaaligaagu marbu waxaanad filan kula gaha iyo edabtaro kale kula gaha oo in laguu jawaabo oo ku kalifa nimankani markaa iyagaa iyagaa maraboobta sita ummadduna waa u jawaabaysaa xalay tuula tifiyada waa arkiseen min borame ilaa iyo ceergaabo ood weyn meel aan looga jawaabin oon laga hadlay may jirin isu turo oo lafihiina u turo oo cidda idin daba socota ee wax idin moodaysa u tura